wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed maxamed cumar oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u jooga magaalada tanikismaayo ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dalka ka jirta ay sabab u tahay saameynta isbeddelka cimilada axmed maxamed cumar wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa si qoto dheer uga hadlay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo saameynta dadka iyo dalka ay ku yeelatay isagoona si gaara u ammaanay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland oo dadaal badan ku bixisay inay arrimahaas wax ka qabato dhibaatada ugu weyn oo maanta soomaaliya ka jirta marka amniga laga soo tago xitaa amniga ka khatar badan oo iyadu sababta amni xumo laftirkeeda xitaa amniga ka khatar badan mararka qaarkood waa dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxaan u dhaxaynaa abaar iyo fatahaad sababa in dad iyo xoolaba ay la-daan idbiyada hadda laga sheekeynayo halkan oo meelo ka mid ah adinku aad in badan dhir ku tallaasheen haddana shaqadeeda aad wadaan dadka ku jira number weyn oo ka mid ah waxaa asal oo ah ay ka soo qaxeen waa waa dhibaatooyinka isbeddelka cimilada keenoo soo qaxay meeshii waxay haysteen bay dhumiyeen meeshii ku noolaan jireenna waa ku noolaan waaye waxay isugu jirtaa marka mid aan anagu sabab u nahay oo aan wax un saameyna ku lahayn iyo mid oo markii la isu geeyo one percent xataa aan dhammayn iyo mashaakil meelo kale ficilo ay muddo badan soo socday ka dhasha soomaaliya cagaar markii la yidhaho madaxay bub waxaa ku soo dhacay jubbaland marka shaqada wasaaraddan oo baaxaddeedu ay aad u ballaaran tahay waan idinkaga mahad celinaha sidaa hadda u wadaan aqoonteeda u raadsanaysa si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka isugu jiray abaarihii iyo weliba sidoo kale fatahaadihii kala duwanaa ee ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa si weyn u saameeya dad badan oo ku sugan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kuwaasoo kasoo barakacay deegaanadoodii ay kasoo barakiciyeen abaarihii dhacay iyo weliba fatahaadihii isxigigay ee saameynta isbeddelka cimilada ay keeneen